ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa shan iyo labaatanka bisha jumaaduthaani ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xaqiijisay inuu shahiido sheekh maxamed maraja amac oo ahaa waaligii walayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kadib markii diyaaradaha maraykanku ay ku beegsadeen duleedka deegaanka kunyibarow ee gobolka shabeellada hoose duqaymaha iyo dagaalada yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza oo weli halkooda ka sii soconaya iyadoo maanta oo keliya ahay dad badan shuhada iyo dhaawac noqdeen ciidamo ka tirsan imaarada islaamiga ah oo weerar ku qaaday ciidamada xukuumadda bakistan kadib markii ay diyaaradaha bakistan duqayn ka geysteen waddanka afghanistan kooxda xuufiyiinta oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay dad u shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo yuhuudda maamulka yuhuudda ah oo mar kale duqaymo ka geystay waddanka lubnaan in ka badan kun qoys oo ku barakacay dagaalada ah iyo duqaymaha ka socda gobolka daarfuur ee waddanka suudaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan waa sidee nolosha ciidamada yuhuudda ah ee ku soo duulay marinka khaza muxuuse yahay cudurka ku dhacay ee ay la nool yihiin ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaage qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbin doonaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaqiijisay inuu shahiiday a-sheekh maxamed mare jaamac oo ahaa waaligii walaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kadib markii diyaaradaha maraykanku ay ku beegsadeen duleedka deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellada hoose haddaba bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa soo jeedinaya salmaan axmed bayaan ku qoran luuqadda carabiga oo uu ku saxiixan yahay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey istishaadka hogaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta kaas oo uu maraykanka ku beegsaday duqayn diyaaradeed oo ka dhacday wilaayada islaamiga shabeellaha hoose horedhaca bayaanka waxaa lagu bilaabay ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
si ay ku dheehan tahay faan sharaf galladaysi iyo wafaa waxaan ummaddeenna muslimka u xaqiijinaynaa khabarka la xidhiidha istishaadka sheekha mujaahidka ahaa moxamed mire jaamac oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga oo leh siiro ay ka buuxdo dacwad jihaad boorin iyo nafur in badanna wuxuu ku taamayey in masiiradiisa lagu soo afjaro khaatimadana furka wuuna helay wixii uu tamaninayey sidaan u rajaynayno kadib in ka badan afartan sano oo uu jilbi xirnaa u adeegidda diinta allah una jihaadayay sidii kelimada allah kor loogu qaadi lahaa muslimiinta iyo mustadcafiintana loogu hilin lahaa wuxuu ahaa qofkan ugu wanaagsan ee u adeega diinta kana soo dhalaala faqrigii lagu aadiyey waxaana masiiradiisa jihaadka ay ku soo gebagabowday in allah dartii loo dilo sidaan u rajaynayno kadib markii lagu beegsaday duqayn maraykan oo ay fuliynimo ka muuqato sida bacaadada u ahayd allah wuxuu yidhi لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi waa sidan gebagabada iyo dhammaadka dadka go'aannada mabaadi'da iyo nafurka leh waana mid ku xardhan dhiig iyo daacadnimo laguna dhowray ku sugnaanta islaamka mujaahidka shahiidka ahna ma raadsado wax uu ku beddesho diintiisa wuxuu mar weliba filaa raxmadda rabbigiisa haba ka caroodaan isbahaysiyada gaalada iyo dowladaha kufriga oo wada jira kaas ayaana ah guusha aanay gaari karin ciidamada kufriga iyo riddada waana guusha mabaadi'da sidqiga iyo ammaanada xaqa iyo diinta rasuulka sala allahu calayhi wasalem wuxuu yidhi kama suusha koox ka mida ummaddayda inay ku taagnaato amarka allaah mana dhibto cidda garabkooda ka baxda ama ka soo horjeesata ilaa uu amarka allah uga yimaado iyagoo dadka ka dhex muuqda bayaanka tacsiida iyo hambalyada ee ka soo baxay hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa isagoo sii socda lagu yidhi sheekha mujaahidka ee moxamed mire jaamac waa rugcaddaa ka mid ah raciilkii hore ee mujaahidiinta u oofiyey diintooda iyo ummadooda wuxuuna dadaallo muuqda ku lahaa ka hortagga xamalaadkii gaalaysiinta ee sagaashimeeyadii taasoo lagu beegsanayey shacabka muslimka ee soomaaliyeed laguna duminayey caqiidadiisa waxayna ku soo dhammaatay jab weyn iyo fashil cad taasoo ku timid waardiyaha adag ee laga qabtay diinta ee ay ku howlanaayeen ragga la midka ah sheekha mujaahidka ee moxamed mire iyadoo bayaanku soo bandhigayo manaaqibta iyo wanaagga uu lahaa sheekh moxamed mire waxaa lagu yidhi waxaa lagu yaqaanay sheekha dadaalka ballaaran ee uu ku bixinayay midaynta safka muslimiinta aad ayuuna ugu dadaali jiray in dadka la isku soo dumo kelimadoodana la mideeyo waxaana arrinkaas ku dhiirigelinayay hadalka allah casa wajalla ee ah إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص wuxuu sidoo kale dowr muuqda ku lahaa musaalaxada la dhex dhigayey qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimiinta ah dadaalada ay sameeyeen isaga iyo walaalihiisana wuxuu allah sabab uga dhigay in lagu ilaaliyo dhiig macsuum ah oo daadan lahaa ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida lagu sheegay bayaanka waxaa sidoo kale aad loogu xusuusan doonaa sheekh moxamed mire raadidkiisa la mahadiyey ee xagga dacwada isaga ayaana kormeerayey xamladii ballaarnayd ee dacwiga ahayd ee dhowaan laga sameeyey wilaayaadka islaamiga taasoo loogu magacdaray irshaadu alumma ilaa sabiili arashaad rajada iyo umniyada uu inta badan ku taami jiray sheekhuna waxay ahayd inuu arko wadammada muslimiinta oo laga xoreeyey rijisiga gumaystayaasha ummadduna ku naalooto xorriyad iyo karaamo lagu helay hooska shareecada islaamka iyadoo ka fog waxyaabaha ay soo meerinayaan gaalada iyo haymanada nasaarada xabashida waxay ragga la shaqeeyey uga markhaati kaceen maamul wanaag nafur jihaad nusxi iyo tubta toosan oo dadka lagu hago waxaana barbar socday qalbi jilicsan oo gobonnimo xambaarsan saamaxaad badan warac ah kaadsiimo badan xishood ku tilmaaman aad u jecel ansaarta oo maamuusa malaha u wanaajiya walaalihiisa muslimiintana u adeega oo u dabacsan ilintiisu dhowdahay aan marnaba ka go'in xuska allaah qofkii la fadhiistana waxaa deeqi jiray wanaaggiisa iyo habdhaqankiisa sarreeya ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo uu isaga kala gudbay fagaarayaasha toban saanlayaal dheer uuna wajahay halisyada dilka iyo geerida haddana kuma guulaysan gacanta dhagraysan ee maraykanka inay gaarto ilaa markii uu alla qadaray ajashiisana dhammaatay mooye diyaaradaha maraykanka ayaana duqeeyey habeennimadii afarylabaatanka jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo ku beegan afarylabaatanka disembar labada kun afarylabaatanka si dhiiggiisu isugu beddelo iftiin iyo holac waa ilays u iftiiminaya dhabbaha ciidankiisa ka dambeeya iyo holaca gubaya kuwa dilay waana sidaas mar kasta uu maraykanku naga dilo nin rageed gob ah waxaa beddela nin gobeed ka ad adag ballanka dhiigga lagu waraabiyeyna waxaa qaada wiilal alle rumeeyey oo diin aan islaam ahayn iyo dhabbe aan jihaad ahayn ku raalli noqonaynin waxayna ku dhaarteen in dhiigga sheekh moxamed mire aanu hadur noqon doonin maraykankuna ha sugto halaagga uga imaan doona guutooyinka fatxiga ee heeganka iyo kamiinka ku jira ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo maqaamku yahay boos lafaano oo sharaf ah oo aanu ka warramayno faaris haliyey ah oo ku baxay fagaarayaasha jihaadka haddana waxaan ummadda muslimka uga tacsiyeynaynaa istishaadka hogaamiye ka mid a hoggaankeeda iyo daaci ka mid a ducaaddeeda si gaar ahna waxaan u tacsiyeynaynaa ehelka sheekha qaraabadiisa iyo dadkii jeclaa waxaan sidoo kale tacsi u diraynaa dhammaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaana ku leenahay alle ha aqbalo shahiidkiina waana idinkugu hambalyaynaynaa halyinimadiisa waxaan sidoo kale tacsi u diraynaa walaalaheena mujaahidiinta ee jooga saaxaadka jihaadka caalamiga ah iyo dad weliba oo u kulmay uheelinta diinta allah meel weliba oo ay ka joogaan caalamka qaybaha dambe waxaa bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagula hadlay nuqabada mas-uuliyiinta wilaayaadka iyo guud ahaan howlwadeennada oo uu sheekh maxamed mire amiir u ahaa waxaana lagu yidhi kani waa amiirkiina oo ku baxay waddada jihaadka iyo dacwada allah ma doorbidin raaxo iyo caajis siiradiisana waxay ahayd mid ku tilmaaman dadaal iyo raad muuqda ee fadligiisa waxaad ku ilaalisaan ballan wanaag iyo khayrka ood isku dardaarantaan ballankiisana waxaad ku dhowrtaan inaad ku sugnaataan jihaadka cadowgiinana yuusan idinka arkin taagdari iyo tabardari taas ayaana ah tilmaamta lagu garan doono inaad amiirkiina u oofiseen ballankii aad la gasheen gebagabadii maraykanku wuxuu noogu goodiyey dil iyo jab allena wuxuu noo ballanqaaday guul iyo shahaado waxaana arki doonnaa labadaas yabo mid ka dhab noqda allah wuxuu yidhi يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa duqaymaha iyo dagaalada yuhuudda ah ay ku hayso muslimiinta reer khaza ayaa weli halkooda ka sii soconaya haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqiimaha yuhuudda ee ka wadamarinka godoonsan ee khaza waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kaana ku beegan maalinkii afar boqol afartan iyo lixaad oo xiriir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqiimo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay ciidamada yuhuuddu ka fuliyeen marinka godoonsan ee khaza iyo dagaallo xooggan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda haddaba aan ku horeyna duqaymaha ciidamada saynada yuhuudda waxay saacadii lasoo dhaafay ay weeraro kala duwan ka geysteen meelo badan oo dadka barakacyaasha ay degan yihiin oo ka mid ah marinka godoonsan ee khaza iyagoona sidoo kale duqaymo ku dilay tiro suxufiyiinna oo ku sugan marinka godoonsan ee khaza ciidamada yuhuudda waxay subaxii horee maanta oo khamiis ay duqayn aad u xoogan ka geysteen guri ay dad shacabah degan yihiin oo ku yaala xaafadda zeytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaas la warinayay inay ku shahiideen shan ruux oo shacab ah halka ay dhawco kala duwan soo gaareen labaatan ruux oo kale badankooduna yihiin dumar iyo carruur kooxaha gurmadka deg dega ayaana waxay sheegayaan inay burburka dhagaxaanta hoostiisa ay ku goodoonsan yihiin dad badan oo dhaawacyo ah iyo kuwo kaloo shuhada ah xilliga ay shaqaalaha gurmadka ay ku jireen daadgureynta dadka dhaawacyada qaba ayaana waxay ciidanka yuhuudda kala kulmeen weerar rasaaseen ah midaasi oo sii kordhisay khasaaraha shuhadada iyo dhaawacyada magaalada beytlaayi ee waqooyiga marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqin aad u xoogan waxaana qaraxyada ay samaysay duqinta laga maqlay dhammaan deegaanada hoos yimaada magaalada beytlaahi ah waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halkaay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kalooda fara badan sidoo kale waxay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda dhismo ku yeelay xerada jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halkaay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kalooda fara badan waxaa sidoo kale uu burbur xoogan soo gaaray dhismihii la beegsaday isla xeradani waddada qadiimiga ah guri ku yaalayay ciidanka yuhuuddu mar kale duqin la bartilmaamaysadeen khasaare shuhaada iyo dhaawaco iskugu jira ayaana halkaasi ka dhashay isbitaalka lacwada ee ku yaala deegaanka talla zactar ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqin aad u xoogan oo waxyeelo kala duwan sababtay dad gowjoogayaal la yeela wareedda dhakhaatiira ayaana waxay sheegeen in ciidamada yuhuudda ay halkaasi ku soo tuureen dhowr iyo toban gantaal kuwaasoo sababay inay dumeen derbiyada qaar ee isbitaalka sidoo kalena ay waxyeelo soo gaareen dadkii bukaanada ahaa shaqaaliya caafimaadka iyo weliba barakacyaashii isbitaalka gabaadka ka dhiganayey xubno ka tirsan ciidamada yuhuud oostee diyaarad nooca qumaatiga u kacda ayaa waxay sidoo kale weerar rasaasina ka geysteen magaalada rafax ee dhacda cirifka fog ee koonfurta qidaaca khaza waxaana halkaasi ku shahday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen ciidamada yuhuuddu waxay sidoo kale duqin aad u xoogalna dhaceen dad shacab baa ugu sugnaa bartamaha magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahday saddex ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaleodu fara badan sidoo kale waxay ciidamada yuhuuda duqin aad u xoogalna beegsadeen madraso ku taala xaafadda sheekh ridwaan ee waqooyiga magaalada khaza waxaana halkaas ku sheeday sida la soo warinayo tobannaan ruux oo barakacyaasha reer khaza ka mid ah kuwaasoo madarsadani ka dhiganaya gabaadii ka galaan duqeymaha yuhuudda ee ka soconaya qeybaha kala duwan ee qidaaca goodoonsan ee khaza halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen labaatan ruux oo kale dadka halkaasi ku sheeday ayaana waxaa ka mid ah carruur yaryar siday warbaahintu soo warinayso guri ku yaala xaafadda sawir ee koonfurta magaalada khaza duqeymo ay ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaa ku shahayday dad badan oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaleodu fara badan kuwaasoo haatan lagu dabibaya dhaawacyadooda qaar ka mid a isbitaalada ku yaala magaalada khaza duqeyna aad u xooganayay ciidanka yuhuuddu ka geysteen xerada nuseeraad ee bartamaha marinka khaza duqeyntan aadka u xooganayana waxay sababtay istishaadka shan ruux oo suxufiyiin ah kuwaasoo ku holana soo gudbinta dhacdooyinka marinka khaza iyo duqeymaha maalinlaha ay ciidanka yuhuuddu ka wadaan marinka khaza tani ayaana waxay sii kordhisay tirada suxufiyiinta ee ku shahiiday duqeymaha yuhuudda ee ka wado marinka goodoonsan ee khaza iyadoona haatan marisa laba boqol iyo kow suxufi manahan markii ugu horraysay oo ay ciidanka yuhuuddu la beegsadaan suxufiyiin ku sugan marinka khaza waxaanay weligood u ahaayeen kuwa isku dayeynaya musiiyaan suxufiyiinta iyo guud ahaan saxaafadda iyagoona mararka qaar khaza ka jaraya internetka mararka qaarna duqeymo ku garaacaya goobahay ku sugan yihiin suxufiyiinta madaafiicda goobta iyo sidoo kale ciidamada yuhuuddu ku garaaceen isbitaalka kamaal cadwaan ee ku yaala magaalada beetilaayi ee waqooyiga marinka khaza agaasimaha isbitaalka ayaana wuxuu sheegay inay jiraan dad badan oo ku dhaawacmay duqeymahaasi gaari ay wateen dad shacaba oo ku socdaalayay xerada nuseeraad ee ku taala bartamaha marinka khaza duqeyn aad u xoogan oo ay ku beegsadeen ciidamada yuhuudda waxaa ku shahiiday shan ruux oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaleodu fara badan ciidamada yuhuudda ayaa waxay sidoo kale geysteen duqeymo aad u xoogan oo sababay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyagoona beegsanaya meel kastoo iskugu yimaadaan dadka barakacyaasha ah waxaanay warar ku sheegayeen ciidamada yuhuudda ee duqeyn aad u xoogan la beegsadeen guri ku yaala xaafadda zaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahayday tobannaan ruux halkii ay jiraan kuwo kaloo dhaawacmay afartan ruux ayaan lagu laayahay burburka dhagaxaanta hoostiisa xasuuqaad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud aan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan saddex iyo labaatan ruux halkay dhawacyo kala duwan soo gaareen dad gaaraya afartan ruux oo kale iyadoo ay xusad mudan taheen tobannaan ruux oo shuhadaah iyo kuwo kaloo dhawacyo kala duwan qabay kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostiisa tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad kahor markii oo bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun saddex boqol lixdan iyo kow ruux halkii dhaawacduna maraya in ka badan boqol iyo toddoba kun siddeed boqol iyo kow ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahayn muddo afar iyo toban bilood oo u socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isumida u duqeynayeen min waqooyilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaamay weli socdaan duqeymaha yuhuuddan ay saar xandaraha u beegsanayaan dadka barakacyaasha ah geysta kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka goodoonsan ee khaza gumaadka iyo xasuuqyada xushrimadana halkaasi ka wadaa weeraraday dagaalyanada muqaamada ku beegsadeen askarta yuhuud ayaan iskugu jira kuwa toos ah duqimo lagu garaacay saldhigyadooda iyo weliba weerara bagallah oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey yuhuudda dagaalyahanada alkhasaam waa garabka militari ee kooxda muqaamada falastiin waxay sheegeen mid ka mid ah dagaalyahanadooda uu bamgacmeed ku weeraray majmuuco ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ku sugnaa bariga xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza waxaana weerarka si bambada loo adeegsaday ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira sidoo kale waxay ciidamada muqaamada gaari mikraafa ku beegsadeen xerada jabaaliya ee bartamaha marinka iyagoona adeegsanaya gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ayay gaarigan gebiyahaantiisa burburiyeen wixii askari la soctay ayaana waxay u qaybsameen wax dhinta iyo wax dhaawacma sidoo kale ciidamada muqaamadu waxay gantaalo ku garaaceen xarun ciidamada yuhuudda ay ku leeyihiin duleedka nitsaarim ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira sidoo kale waxay ciidamada muqaamada ee duuqeymo loo adeegsaday madaafiic ku garaaceen saldhig kale oo ay ciidamada yuhuudda ku sugan yihiin waxaana saldhigani yeelay tiro gaadiida ah dagaalyahanada muqaamada ayaana waxay si toos u beegsadeen gawaarida halkaasi yilay kooxaha muqaamada falastiin waxay sidoo kale gacanta ku dhigeen diyaarad nooca wax basaasta oo dulihii haabaysaya wada sare ee magaalada khanyuunis ee koonfurta marinka khaza waxayna dagaalyahanada muqaamada la wareegeen diyaaradda iyo dhammaan macluumaadka ee siday kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay sidoo kale toogasho ku dileen mid ka mid a askarta saanad yuhuudda xilli uu ku sugnaa marinka khaza isla goobta ay ciidamada muqaamada ku jireen askariga yuhuudda waxay ku beegsadeen gaari mekraaf ah oo ay wateen shan ka mid ah ciidamada yuhuudda gantaalka alyaasiin boqol iyo shan iyo lidka taangiyada ayaana la heleen gaarigani dhammaan askartii la socotay ayaana waxay u qaybsameen wax dhinta iyo wax dhaawacma muuqaal kooban oo ay baahiyeen qismiga iclaamka ee kooxda muqaamada falastiin ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weeraro kala duwan ay kooxda muqaamada falastiin la beegsadeen cadowga duulaanka ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka khaza kilibkani oo soconaya qadar daqiiqad iyo ilbiriqsiyo ayaana waxau ku bilaabanayaa bartilmaameed ay kooxda muqaamada falastiin ka dhiganayaan gaari gaashaman noociisana uu yahay mikraaf oo ku socdaalaya qaybo ka mid ah bartamaha marinka khaza waxaana gaarigan lala beegsanayaa gantaalka alyaasiin boqol iyo shan iyo lidka taangiyada waxaana halkaasi ku basbeelaya gaarigii iyo dhammaan askartii la socotay qaybaha dambe ee muuqaalkan ayaana waxaa lagu soo bandhigayaa diyaarad nooca sahanka oo ay dagaalyahanada muqaamada gacanta ku dhigeen iyagoo dib u farsameeyey kooxaha muqaamada falastiin ayaa lagu arkaya muuqaalka oo ay ku xardheen astaamaha kooxda muqaamada falastiin kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay marar badan la wareegeen diyaarad nooca saanka oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda waxayna dhammaantooda ku jireen xilligii gacanta lagu dhigayay howla basasnimo dagaalyahanada muqaamada ayana waxay muujiyeen in xitaa ay awood u leeyihiin ay gacanta ku dhigaan diyaaradaha daroonista ee yuhuudda u soo diraan hawada goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada muqaamada falastiin tani ayaana waxay muujinaysaa in ciidamada yuhuudda ay marnaba awood u lahayn inay xaqiijiyaan dhammaan ahdaaftii labaatin toddobadii oktoobar u soo duuleen waxaa keliya haatan ku soo wareeran ay noqotay inay beegsadaan madaarista isbitaalada masaajidda iyo guryahay dadka barakacyaasha iskugu yimaadaan waxaana muuqatay in dagaalka khaza ay haatan ku gacan sareeyaan kooxaha muqaamada falastiin islamarkaana ay jabeen ciidamada yuhuudda iyo xulufadoodii ku garabsiinaya laynta abriyada
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa shalay weerar ku qaaday kuwa xukuumadda bakistan kadib markii diyaaradahooda duqaymo ka geesteen afghanistan iyadoo dhowaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda bakistan duqaymo ku xasuuqeen dad badan oo ay ku jiraan carruur iyo haween iyadoo laga ambaqaadaya duqaymahaas wuxuushnimada ah lagana argudayo ciidamada xukuumadda islaamabad ciidamada militariga dowladda islaamiga afghanistan ayaa weerar ku ekeyay fariisin ay leeyihiin ciidamada xukuumadda islaamabad wararka ayaa intaa ku daraya in ciidamada imaarada islaamiga ee afghanistan ee weerarka qaaday waxay ku ekeeyeen dhowr fariisin oo ay leeyihiin askarta dowladda bakistan waxaana muuqaal laga soo duubay goobta uu dagaalka ka dhacay muujinaya qiiqya uura madow oo cirka isku shareeray halka la maqlayo rasaas xoogan oo labada daraf ay isweydaarsanayaan weli wax faahfaahina kama aanan helin dagaalkaniyo khasaaraha u geystay inta uu leegyahay dagaalka ayaa la soo werinayaa inuu soo garay ilaayo habeenkii xalay waxayna ciidamada imaaradu gurmad ka helayaan dhanka wasaaradda difaaca ee xukuumadda islaamiga ee daalibaan waxaana shuhadada dadka rayidka ah gaartay lix iyo afartan ruux oo ay ku jiraan dumar iyo carruur halka dhaawacyaduna ay marayaan lix ruux duqaymahan ayaa ka dhacay degmada barmal ee ka tirsan gobolka baktika ee ka tirsan waddanka afghanistan mana ahan markii ugu horeysay oo dadka reer afghanistan ay la kulmaan xasuuqii ceenkan ah ooga imaanaya dowladda bakistan waxayna dagaalyahanada imaarada weerar rugaleclisa ku qaadaan fariisimaha ay ciidamada bakistan ku leeyihiin xadbeeneedka xadbeeneedka u dhexeeya wadamada afghanistan iyo bakistan kuwaasoo sidaan ognahay marar badan fooda isdareen labada daraf geeska kale kooxda xuutiyiinta ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay dad u shaqaynayay sirdoonada yahuudda iyo maraykanka maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalama gudaha dalka yemen ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay inay gacanta ku dhigeen dad ay ku tilmaameen inay yihiin jaasuusiin u shaqaynayay sirdoonada muusaad iyo c i a da maraykanka maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa xusay in dadka ay qabteen ka shaqaynayaan gudaha dalka yemen waxaana bayaan ku qornaa luuqadda carabiga ah oo baahiyey janaalka almasiir ah oo taabacsan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa lagu yidhi sirdoonka waxaa u suurta gashay inay maalmihii tagay gacanta ku dhigeen tiro jawaasiis ah kuwaas oo shaqaalaysiiyey basaaska la doondoonaya ee lagu magacaabo xaamid xuseen faayid majli xuutiyiinta macadeen dadka ay basaasiinta ku tilmaameen ee gacantooda ku jira hase ahaatee waxaa war-saxaafadeedka ka soo baxay ku sheegeen in dadkan shaqadoodu ahayd soo gudbiinta macluumaadka la xidhiidha meelaha halbowlaha u ah maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ay ka mid yihiin halka uu ku sugan yahay hogaamiyahooda ugu sarreeya ee cabdulmaalig al xuuti saraakiisha ugu sarsaraysa ee xuutiyiinta diyaaradahan duuliyaha lahayn ee cidna aan kaxayn ee loo yaqaano daroonka maleeshiyaadka shiicada ah ee ka dagaalama dalka yamanta xigmadda iyo iimaanka ee dagaalkaada kala dhexeeya maraykanka yahuudda iyo dowlado kale waxay mar weliba isgaarsiiyaan khasaarooyin tirabeel ah oon axaddi lahayn jihaaska amniga ee murtasaqada xuutiyiinta ee taageerto dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa marar badan gacanta ku dhigay shabakado jawaasiis ah oo doonaya inay ku dhex milmaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayna soo gudbiyaan asraarta xubnaha ugu sarreeya ee ururka dhinaca kale maamulka yahuudda ayaa mar kale duqaymo ka geystay waddanka lubnaan sida uu sheegay wargees lagu magacaabo al-macaarif oo laga leeyahay dhanka yahuudda waxay diyaaradaha sahaynada yahuudda subaxnimadii shalay duqaymo ka geysteen mandiqada albiqaa sharci ee ka tirsan lubnaan waxay beegsaday guri ku yaala magaalada hase ahaatee lama soo sheegin wax khasaare nafeeda oo ka dhashay waana duqayntii ugu horreysay oo ka dhacda mandiqadan tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee fashilmay maray bilaabatay dhaqangelinta heshiiska lagu sheegay xabad joojinta ee u dhexeeyay maamulka yahuudda iyo ururka isugu yeero xisbullah yahuudda maalin maysan dhaqangelin heshiiskaasi waana caadood sida wallaha qur-aankiisa inoogu sheegay in yahuudda ballan iyo beece toona lahayn waxayna tan iyo intii muddadaasi bilaabatay dileen labiyo soddon ruux halka ay dhaawaceen siddeed iyo soddon kale oo dhammaantood odad rayda inuu si toosa dib ugu bilaabo duqaymihii uu ka geysan jiray ugu dambayntii in ka badan kun qoys ayaa ka barakacay duqaymaha iyo dagaalada ka socda gobolka daarfuur ee dalka suudaan isbuucyadii lasoo dhaafay guud ahaan waxaa gobolka daarfuur ee ka tirsan waddanka suudaan ee dhaca qaaradda afrika waxaa ka barakacayay qoysas aad u fara badan oo naftooda kala cararaya duqaymahan kala sooca lahayn ee kusoo laabanaya gobolka kuwaasoo beegsanaya dadka rayidka ah ean waxba galabsan duqaymaha ay dadku ka qaxeen ayaa beegsanaya guryaha la degan yahay iyo suuqyada lagu ganacsado waxayna bulshadu miciinbadeen inay guryahooda ka cararaan oo ay naftooda la baxsadaan qoysaska ka barakacay gobolka daarfuur ayaa tiradooda lagu sheegay shan boqol oo kun oo qof waxayna u badan yihiin haween caruur iyo waayeelo qoysaska barakacay ayaa haatan ku nool meelo badan oo naftu biday waxaana arrintaasi sii kordhisay dhibaatada ay la kulmayaan maadaama ay meeshu lama degaan tahay oo aysan wax noolal ah ka jirin waddanka suudaan ayaa waa kasta oo dilaacay oo maalin kasta laga soo tibiyaa dhibaatooyin guracan oo ay ku kacayaan ciidamada suudaan iyo maleeshiyaadka taagta daran ee isku magacaabay r s f oo u xusul duubaya inay meesha ka saaraan xukuumadda fadhiidka ah ee khartuum taasoo u taagweysa inay meesha ka saarto maleeshiyaadkan arxanlaawayaasha ah ee mar weliba caadiyeystay go'doominta iyo baabi'inta dadka rayidka ah ee ku nool dalka suudaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubayntii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha kaarsan
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan waa sidee nolosha ciidamada yuhuudda ah ee kusoo duulay marinka khaza muxuuse yahay cudurka ku dhacay ee ay la nool yihiin waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji marka laga hadlaayo saamaynta labageesoodka ah ee uu reebay dagaalka afar iyo toban bilood dirsaday ee khaza waa mid aanan la soo koobi karin maalin welibana siro hor leh ayaa dahfeedmaya shacabka muslimka ah ee reer khaza ayaana muddadani waxa ay wajahayaan cadowtooyo aanan la suuraysan karin ayna kula kacayaan diyaaradaha dagaal iyo ciidanka yahuudda bashariyaddu horay umaanay arkin sidaba ay qirayaan aqoon-yahanada sahaayinada falalka bahalnimada ah ee ay militariga yuhuuddu ka geysanayaan gudaha xayndaabka insaanka ku nool gudaha khaza ayaana la noolaaday welina la nool tacadiyaad marla arag ah oo sinaba aan loogu qeexi karin afka maqaal uu qoray dictor yahuudi ah oo lagu magacaabayo iil iilzor oo madax ka ah maadada saykolojiga ama cilmunafsiga ee jaamacadda cibriga ah ee ku taalla magaalada alqudus laguna faafiyey wargeyska yahuudiga ah ee haartis ayaa bannaanka keenay dhaqamada iyo falalka gurdhacan ee ay sida bareerka ah ugu kacayaan ciidamada sahaayinnada ah ee duulaanka gardarra ku soo qaaday diida ghaza cabsida iyo murugta haysata qof waliba cabsida iyo murugta haysata qoys weliba oo qof ka mid ah uu ka tirsan yahay ciidanka maamulka yahuudda ayaa qayb ka ah waxyaabaha ay la nool yihiin dadka ku dhaqan magaalooyinka ay yahuuddu haysato si gaar ah anigu waxa aan aad u welweli jiray xilligii ay ilmahaygu ka tirsanaayeen ciidanka maantana murugtaydu waa ay sii daran tahay waayo carruurta ilmahayga ayaa ka tirsan ciidanka yahuudda ayuu doctor yoil ilzor daafur kaga dhigay qormadiisa barahan jaamacadeed ee yahuudiga ah ayaa hadalkiisa sii raacinaya waxa aan dareemaa argagax xooggan mar kasta oo aan indhaha ka qaada ciidamada maamulkeenna oo gumaadwadareed ka geysanaya gudaha ghaza waxaana ka calool xumaada saamaynta taban ee bahalnimadan ay ku reebi karto nafsiyaadka ciidankeenna maadaama ay maalin weliba la nool maadaama ay maalin weliba la nool yihiin falal ka dhan ah fitrada aadamaha sida calooldooxa hooyooyinka uurka leh iyo biraynta dhallaanka suluugan wuxuushnimada ku dhisan ayaana horseedaya weliba si dardar leh in ciidanka yahuudda ay ku dhacaan cudurro nafsi ah oo aan daawo loo helayn sida uu qabo qoraaga maqaalkan ee yahuudiga ah falalka wuxuushnimo ayaa si cagsi ah u saamayn kara nafsiyaadka ciidanka marka ay u dhaqmaan si ka baxsan fidrada uu allah ku abuuray basharka waxa uuna leeyahay ciidamadan ayaa halis oogu jira in ay isdilaan sababa ku aadan welwelka iyo walaaca ay la nool yihiin oo ka dhalanaya dembiyada ay ka geysanayaan xaydaabka ghaza kuwaasi oo ay kula kacayaan dadyow aanan waxba garabsan oo maato ah sida uu soo bandhigaya maqaalka maamulka yahuudda ayaa la daalaadhacaya ciidamadiisa ay ku habsadeen cudurrada nafsiga ah sida waalnida walwalka joogtada ah iyo cabsida daakhiliga ah kumanaan ciidamo ah ayuuna maqaalku tilmaamayaa in laga ceeriyey guutooyinkii ciidan ee maamulka yahuudda kadib markii ay ku dhaceen cudurrada nafsiga ah ee aan soo tilmaamnay maqaalka ayaa sidoo kale soo bandhigaya sida ay iskugu baadi maqan yihiin dadka yahuudda ah ee gumaysiga ku jooga dhulka filistiin iyo ciidankooda arxanka daran ee gumaadka ka wada ghaza dadka caadiga ah ayaana ciidankan u arka mid keliya ciidan ah balse xaqiiqadu waa mid arrintan aad oga beddelan ciidanka yahuudda waa kuwo wuxuush ah ciidanka yahuuddana waa kuwo wuxuush ah ayuu leeyahay qoraaga yahuudiga ah ee maqaalka ay faafisay saxiifadda ha artis tan iyo markii uu bilowday dagaalka yahuudda ee ka dhanka ah muslimiinta ghaza munadamaadka iyo hay-adaha sheegta xuquuqda aadamaha ayaa ka qaylo dhaaminaya in maamulka yahuudda uu ku kacayo gumaadwadareedyo ka dhan ah dadka filistiiniyiinta ah ra-iisul wasaaraha dhiiggacabka ah ee maamulka yahuudda benyamin netanyahu iyo wasiirkiisa dagaalka yowaaf galnaad ayaana loo aqoonsaday in ay yihiin dembiilayaal dagaal balse qodobkan ayaanan weli hirgelin waxa uuna soo dhaafi waayey afkabaarkiisa balse munadamada lagu magacaaba kasru samta ee ka howlgasha arrimaha aadamaha ayaa soo bandhigaysa qiraallo hor leh islamarkaana tiro badan oo ay ka diiwaangelisay ciidamada iyo saraakiisha maamulka yahuudda ee dagaalka ka wada ghaza qiraalladaasi oo ay ku qiranayaan gaboodfallaxadka bax ah oo ay ka geysteen xeendaabka iyo magaalooyinka dhaca wariyaha mowqicada times of israel u qaabilsan arrimaha ghaza ee lagu magacaaba tani kholad ayaa xaqiijiyey in inta lagu guda jiro dagaalka ghaza ee soo bilowday toddobadii oktoobar ay aad u kordheen askarta yahuudda ah ee la xidhiirayo hay-adda kasru samt iyagoona hay-adda la wadaagayo qaar ka mid ah dembiyada ay ka geysteen ghaza hordhigayana caddaymo muujinaya gumaadwadareedyo iyo jaraa'im ka dhan ah dadka shacabka ah ee ku sugan jiida ghaza sida uu caddaynaya ku-xigeenka madaxa hay-addan iitaan rom ciidamada yahuudda ee ku sugan jiida ghaza ayaa dadka halkaasi ku dhaqan waxa ay ka dhiganayaan gabaad ay xabadda kaga dhuuntaan iyagoona ku gaashaamanaya dadka marasta ah mar weliba oo ay qaadayaan weerar ka dhan ah muqaawamada iyo rugaheeda iitaan rom ayaa sidoo kale xaqiijinaya in ay ciidamada yahuudda aad u dardargeliyeen in ay dadka reer filistiin u adeegsadaan gabaad iyo duruuc ay kaga dhuntaan rasaasta dagaalyahanada wax iska caabinta iyagoona waa ciidanka yahuudda ee dadka reer ghaza ku qasbaya in ay galaan guryaha ay ka cabsi qabaan in ay miinaysan yihiin si ay iyagu ugu tijaabiyaan saraakiisha maamulka yahuudda ayaana ciidankooda halhays ooga dhigay ha ka fekerina nolosha falastiiniyiinta iyo qaanuunka dawliga ah keliya ka fikira noloshiina iyada ayaa muhiim ahe dhinaca kale hogaamiye ku-xigeenka munadamada kasru samta iyo qoraaga yahuudiga ah ee maqaalka ku daabacay wargeyska ha artis ayaa ka wada socda in falalkan arxandarrada ay ka muuqato ay si toos ah u saameynayaan fayoowida nafeed ee ciidamada yahuudda boqolaal iyo kumanaan ciidamo yahuud ah ayaana maalin weliba warbaahinta la hortaagan caddaymo iyo calaacallo ay ku qiranayaan dhibaatooyinka nafeed ee ay la nool yihiin iyo walwalka baahsan ee u diidan nolosha kuwaasi oo ka dhalanaya awaamiirta ay siinayaan arxanlaawayaasha saraakiisha u ah ama mashaahidda foosha xun ee ay indhahooda ku arkeen iyagoona sheegaya in aanay xukuumaddooda la rabin in ay noolaadaan iyagoona sheegaya in aanay xukuumaddooda la rabin in ay noolaadaan taasi beddelkeedna ay ku shubaysa dagaal ay ka soo qaadeen cudurro nafsi ah iyo kuwo caqli ah intuba qaar ka mid ah ciidamadan ayaana ka joogsaday ama ka cararay guutooyinkii ay ka tirsanaayeen ee ciidanka yahuudda kuwo kalena waxa ay baadigoobayaan fursadihii ay mar uun kaga baxsan lahaayeen guutooyinka ay ka tirsan yihiin sababa ku aadan xaaladda adag ee ay ku wajahayaan dagaalka ghaza ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار تجري فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي